galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin jimco ah bisha abriil ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kuwa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno khatarta dabka uu ku hayo somalilan oo uu horay u gubay suuqa weyn iyo weliba goobo ganacsi
dabku waa ciidan ama waa cadow wakhtigu ku imanaya ma ogid ilaa iyo saddexda qiinta u dhexaysa ayuu gebigaagaba disaster wax aadan ka soo kabsan kuu geysan karaa waxaa kaloo aan runtii aad markaanu maqalo wacyigelinta iyo cid kasta oo leh muxuu ahay dabka iska hagaajiya ama dabka hala banneeyo ama hawsha hala qabto runtii waxaanu arkaynay wax ganacsigayga lidku ah
waxaa kalood dhegaysan doontaan booliska soomaaliya ama booliska muqdisho oo dhaqangelinaya amarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku mamnuucay hubka waaweyn in magaalada lala dhex maro barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida mucaaradka dalka kenya ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda ay dib u bilaaban doonaan kadib bisha barakaysan ee ramadaan inkastoo uu jiro heshiis wadahadal ah oo ay kula jiraan xisbiga talada haya hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga oo ka qayb galay kulan ka dhacay caasimadda ayaa sheegay in wakhtiga uu dib u bilaabashada dibadbaxyada lagu dhawaaqi doono kadib ramadaanka oo la filayo inuu dhammaado jimcada soo aadan waxaa la qorsheeyey banaanbax ka dhacay barxadda taariikhiga ah ee kamakunji ee caasimadda dalkaasi halkaas oo nidaamka xisbiyada badan looga dhawaaqay sagaashamaadkii mucaaradka ayaa horay dibadbaxyada u agaasimay laba jeer toddobaadkii kuwaasoo ay ku dhinteen afar qof islamarkaana horseeday in la xiro ganacsiyada farasmagaalaha intii ay socdeen dibadbaxyada macbadyo ku yaala deegaanka uu ku xoogan yahay odinga ee kibera iyo hanti ay leeyihiin qoyska madaxweynihii hore uhuru kenyatta ayaa dab la qabadsiiyey dibadbaxyada ayaa looga dan lahaa in dowladda kenya lagu cadaadiyo inay hoos u dhigto sare u kaca qiimaha nolosha iyo in guddiga doorashada ay dib u furaan kombyutaradii doorashada oo mucaaradku ay diideen inay aqbalaan natiijadeeda madaxweyne william ruuto oo la shaaciyey inuu ku guulaystay doorashadaasi ayaana khudbad uu jeediyey labadii abriil wuxuu ku booriyey mucaaradka inay joojiyaan dibadbaxyada ayna ogolaadaan wadahadalka isdhaafsiga maxaabiis gaaraysa ilaa sagaal boqol oo lala xiriirinayo dagaalka dabadheeraaday ee ka socda yemen ayaa maanta bilaabatay sida ay sheegtay hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah heshiiska ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobe ee u dhexeeya isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo iyo fallaagada xuutiyiinta ayaa socday muddo bilo ah iyadoo uu kusoo beegmayo xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in colaadda lagu soo afjaro waxaa maxbuustii ugu badnayd ee waa maxbuustii ugu badnayd ee la isdhaafsado tan iyo intii isbahaysiga sacuudiga iyo kuwa kasoo horjeeday xuutiyiinta ay iiraan taageerto ay sii daayeen in ka badan kun maxbuus bishii oktoobar ee laba kun iyo labaatankii waxaa la rumaysan yahay in kumanaan kale oo lahaystayaal ah ay u xiran yihiin dhinacyada tan iyo markii uu dagaalka qarxay magaalada sanca maxaabiis fara badan oo farxad ay ka muuqato ayaa maanta laga dejiyey waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey eheradooda oo muddo dheer ay kala maqnaayeen iyadoo sidoo kalena dabaaldegyo iyo gurbaantumis lagu qaabilay maxaabiis isdhaafsiga ayaa kusoo beegmaya iyadoo wafdi ka socda sacuudiga ay shalay soo gebagabeeyeen wadaxaajoodin nabadeed oo magaalada sanca ay kula yeesheen jabhadda xuutiyiinta ee yemen kuwaas oo mas-uuliyiintoodu ay sheegeen in horumar laga gaaray dhinaca kale wadamada carabta ayaa maanta isugu tegay magaalada jidda si ay uga wada hadlaan soo afjaridda muddada dheer ee siiriya ay ku jirtay cidlada diblomaasiyadeed xilli uu isbedelayo xiriirka gobolka kadib heshiiskii sacuudiga iyo iiraan ay dib ugu nooleeyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda lixda dal ee golaha iskaashiga khaliijka ee baxrayn kuweyt cumaan qatar sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta oo lagu daray masar ciraaq iyo urdun ayaa isugu tegay shirka oo sacuudiga uu ku baaqay mas-uuliyiinta ayaa ka xaajoonaya sidii loo soo gebagabayn lahaa go-doomiinta syriya iyo inay dib ugu soo celiyaan ururka jaamacadda carabta oo ay ka xanibeen kadib markii dowladda bashaar al asad ay qaaday howlgallo dhiig badan uu ku daatay oo ka dhan ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ugu dambeyntiina kumanaan ruux oo iiraaniyiin ah ayaa jimcada maanta isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi si ay u xusaan maalinta qudus iyagoo garab istaag u muujinaya falastiiniyiinta sida ay warisay warbaahinta dowladda iiraan isu soo baxyada oo sanadla ah tan iyo markii kacaanka islaamiga uu qabsaday iiraan kii ayaa la qabtaa sanad walba jimcada u dambeysa ee bisha barakeysan ee ramadaan banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay hadallo nacayba oo ka dhan ah israa'il iyo maraykanka iyadoo boorarka ay ugu qornaayeen wuu dhow yahay burburka israa'il maxamed baaqir khalibaaf oo ah afhayeenka baarlamaanka iiraan oo horkacayay banaanbaxa ayaa sheegay in falastiiniyiinta ay ka hortegayaan gardarada israa'il ee marinka khaza xilli ay sii kordhayaan rabshadaha iyo iska horimaadyada u dhexeeya israa'il iyo falastiin toddobaadyadii u dambeeyey waxaa israa'il ka dhacay weeraro iska horimaadyo dhimasho badan dhaliyey oo ka dhacay bariga jerusalem iyadoo la qabsaday daanta galbeed sidoo kale waxaa israsaaseen u dhexaysa ciidamada israa'il iyo kooxaha jihaadiga ay ka dhacday marinka khaza aagga u dhow xuduudda syiriya iyo lubnaan ay la wadaagaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir ayaa ku eedeeyey siyaasiyiinta hubka culus ku dhex mara wadooyinka caasimada inaysan fulin amarkii ka soo baxay madaxweynaha iyo golaha wasiirada wuxuu dhinaca kale sheegay in hadda ay bilaabeen qorshe lagu xaqiijinayo nabadgelyada caasimadda sidaas darteedna aan la aqbali karin in gaadiid dagaal iyo hub lagu dhex maro jidadka magaalada muqdisho dhinaca kale ciidamada dowladda awood inteel eg ay u leeyihiin inay abuuraan kalsooni ay hubka siyaasiyiinta kaga dhigi karaan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan noo soo diray
taliyaha booliiska gobolka banaadir gaashaanlo sare mahdi cumar muumin ayaa waxa uu sheegay in weli siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hubka ku dhaxaysta magaalada muqdisho aysan fulin awaamiirtii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada amniga dowladdu ay bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sidaa darteedna aan la aqbali karin hub waaweyn iyo gaadiid dagaal in lagu dhex isticmaalo magaalada muqdisho isagoo fariin u diray siyaasiyiinta hubkaasi la dhexmaraya wadooyinka mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hoggaansamin qoryii dhishikayaashaa la wataa beekaamidaa la wataa saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa aw xil saaran anigoo aan ugu horreeya aw xil saaran inay fuliyaan amarkaas cid kasta ee qoray dhishika ah ku wadata iyo beekaa'imyo wadata iyo sabanno wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortegaa waana la qabanaa jagboyntigaa lagu joojinaa waa la taajinaa amarka inay u hoggaansamaan la rabaa mas-uulkii inta beekaa'an iyo dhashiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana askariga la soo xeri maa qoraga wata beekaamka wiilka watana oo istaafka u ahna la soo xeri maa waxaa la soo xeraa qofka mas-uulka ee waardiyeynayaana loo haystaa buliiska waxay eedaynaaan cidduu doon ha ahaado waxaan eedaynaynaa mas-uulkay waardiyeynayaan intaasaa ogaadaan asagaa loo eedaynaa oo maxkamadda laga waca asagaa jabshay amarkii madaxda asagaa jabshay golaha wasiirrada sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doonaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho howlgallo ka wada ciidamo gaara oo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga xilli degmooyinka qaar ay ka jireen falalidda ku ah nabadgelyada waxa uu hadda qorshaha dowladdu yahay in meesha laga saaro hubka waaweyn iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex arkaya magaalada muqdisho arrintan ayaa waxay noqotay hadalhaynta ugu badan ee hadda taagan haddaba suuragal ma tahay in ciidamada dowladda ee howlgal gangaarka ah ku jira inay abuuraan kalsooni meesha ka saari karaysa cabsida amni ee siyaasiyiintan ku abuurtay inay isku ilaaliyaan hubka culus waxaana su-aashaasi weydiiyey ismaaciil daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa ciidamada amniga soomaaliya way karaan ama way awoodaan inay abuuraan kalsooni ay siinayaan dadka shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta intaba wayna ku dhiiran karaan in dadka si asluubaysan looga maarata loogu qanciyo inaanay hub waaweyn magaalada aysan la dhexmarin haddii aysan ka mid ahayn ciidanka qalabka sida ee howlgallada ku jira marka hadba sida loola macaamilo ayay ku xiran tahay laakiin si sharcigana loo ilaaliyo ciidanka waxaa la rabaa in aysan maaragtay shaqada ay ku jiraan ay ku aruurinayaan hubka uusan noqonin mid farakxadal ah oo si asluubaysan ay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta wata hubka waaweyn ay maaragtay uga dhigaan ismaaciil daahir waxa uu sidoo kale qabaa in haddii uu amarkan dhaqan galo wax weyn uu iska bedeli karayo amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddii uu fulo amarkan wax badan ayaa iska bedelaya amniga magaalada muqdisho sababtoo ah waxaa yaraan doonta ciidankii hubka iska watay ee magaalada iska dhex marayay iyagoo aan howlgal shaqo ku jirin taasoo fududayn doonta maaragtay in ciidamada amniga ay ka hortagaan burcadda wata hubka aan sharciga ahayn kow labo waxay soo celinaysaa maaragtay sumcaddii magaalada magaaladan magaalo dagaal ma aha waxayna ku noqon kartaa magaalo nabadeed in hubkaas waaweyn ee aan howlgalka ahayn oo aysan wadan ciidanka shaqada ku jira laga ilaaliyo si ay usoo noqoto sumcaddii iyo maaragtay amnigii guud ee magaalada muqdisho labadaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horay u mamnuucay in hub waaweyn iyo gaadiid dagaal lagu dhex isticmaalo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka inkastoo muddo isbuuc ah uusan weli amarkaasi dhaqan gelin haddana waxaa la eegayaa hadalka ka soo baxay booliiska gobolka banaadir sida ay siyaasiyiinta hubka haysta ay ugu hoggaansamaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta soo gabagabeynaya booqasho uu ku joogo dalka ireland isagoo tegaya balina oo ah halka uu ay maaragta ay ka soo jeedaan awoowayaashiisa warbixin ay v o e-da ka qortay waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maantoo jimcaha kusii guda jira booqashada uu ku joogo dalka jamhuuriyadda ireland iyadoo safarkiisaasina uu ku soo gebagabayn doono khudbaduu ka jeedin doono baliina oo ku taalla xeebta galbeed ee ireland islamarkaana halka ay waalidiintiisu asal ahaan ka soo jeedaan isagoo subaxnimadii saaka marka hore ka ambabaxay magaalada dublin ayaa uu gaadhay naag oo ka tirsan degmada maayo kuna taalla dalkaasi ireland isagoo halkaasina kormeera ku soo maray ee goobta xus ahaanta loo tago ee leyda of naag madaxweyne biden oo lagu wado inuu maraykanka u soo boqoolo subaxnimada sabtida ayaa khamiistii magaalada dublin kula hadlay labada aqal ee baarlamaanka uu madaxweynuhu weeliyo iyadoo uu noqday madaxweynihii afraad ee maraykan ee khudbad u jeediya fadhi wada jira oo ay joogaan baarlamaanka ireland iyadoo ay ka horreeyeen madaxweynayaashii hore maraykanka ee john f kennedy ronald reagan iyo weliba madaxweyne bill clinton waxaana uu khudbaddiisa hoosta kaga xariiqay taageerada ukrain ee lagaga difaacayo gardarrada ruushka isagoo xusay sida dalkaasi uu sida qayb kale uu berber taagan yahay maraykanka iyo xulafadiisa kale dunida dalkan oo qayba ka ah midooda yurub oo balse aan xubin ka ahayn gaashaanbuurta neto ayaa milatari ahaana dhexdhexaada balse waxa uu taageero bini-aadamnimo u fidiyey dalka ukrain iyadoo uu qaabilay ku dhowaada siddeetan kun oo qaxoontir ree ukraina oo ka soo cararay gurufka dalka ruushka ku qaaday waddankaasi bayden ayaa intii khudbadda jeedinaya dhowr jeer xubnaha shirci dejinta ay u sacabatumeen iyadoo uu soo gebagabeeyey guud ahaanba booqashadiisii salaasadii ka soo bilaabantay waqooyiga irelan ayaa baydhan uu soo dhoweeyey heshiiska loo yaqaano jimcaha wanaagsan ee sannadkii heshiiska nabadeed ee lagu gaadhay islamarkaana gacanta ka geystay inuu soo afjaro dagaala dhiig ku daatay oo muddo soddon sannaa ka taagnaa in waqooyiga irelan ay la midowdo irelan ama inay qayba ka sii ahaato boqortooyada ingiriiska subaxnimadii khamiistiina baiden ayaa waxa uu tumay amaba u garaacay jadaska nabadda ee ku yaalla xafiiska madaxweynaha irelan iyadoo uu mar kale xusay rajada uu ka qabo soo celinta dowlad awood qaybsi ku dhisan oo ka hirgasha waqooyiga irelan taasoo burburtay markii la qaadacay islamarkaana ay siyaasiyiin isku fara saareen waxaana uu ballan qaaday in shirkadaha waaweena maraykanku ay diyaar u yihiin inay maalgashadaan marka ay dowladdaasi soo laabato awood qaybsiga ayaa khilaafa ka dhex abuuray labada xisbi ee ugu waaweyn ee d u p oo u janjeeray in ingiriiska wax lala sii qaybsado iyo weliba xisbiga kale sinfin oo isaguna raba in dib loola midooba irelan tan iyo markii lasoo dhisay sannadkii kii ayay xukuumaddu burburtay dhowr jeer markii ay qaadaceen xisbiya doora iyadoo markii u dambaysana ay ahayd bishii februari ee sannadkii kii markaasoo xisbiga d u p dibadbax dhigay islamarkaana u qaadacay habaamuuska waqooyiga irelan kadib heshiiskii ka bixitaanka ingiriiska ee dhexmaraya u k iyo weliba midooda yurub si waqooyiga irelan uu sii haysto xad furan oo u saamaxa inay kula sii socdaan jamhuuriyadda irelan oo xubin ka ah midooda yurub si loo taageero ukrain
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka qadar maxamed cakulle oo hargeysa kusoo diyaariya ayaa inoo haya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kastaa ka dhegaysataan laantafka soomaaliga idaacadda v o e toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa khatarta dabka iyo somalilan hal sano ayaa ka soo wareegtay markii uu shuf beelay suuqa ugu weyna qaybgelaya aqoon-yahan siciid faarax xaashi oo dalka etoobiya wax ku soo bartay marar badanna wax ka qoray khatarta dabka iyo ugu dambayn weriye ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a suxufiyiinta somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa oo isaguna dhinaca saxaafadda marti ugu ah barnaamijka waxaana si gaara isu dultaagi doonaa doorka saxaafadda la xidhiidha koruqaadidda wacyiga bulshada ee ku saabsan khatarta iyo ka digtoonaanta dabka dhammaantiin soo dhowaada waa tahay ugu horrayn maxamed xaaji oktoobar waxaad abuurteen oo aad ka samaysteen magaalada hargeysa shirkad badbaadada dabka aad u magacdarteen marka hore dabka haddaad dadka u macnaysid ama sida ugu fudud ee aad wax uga sheegi karto khatarta dabka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin dhammaantiinba gaar ahaan khadar aad baan kugu mahadnaqayaa fursaddan aad siisay maanta iyadoo bil rabadaan lagu jiro dadka uga faa'iidaynayno bal waxa uu dabku yahay iyo sida looga badbaadi karo dabka waxaan odhan karnaa waa wax kula nool oo faa'iido iyo khasaare labadaba leh dabka noloshu kama maaranto laakiin haddii aad uga faa'iidaysan weydo sidii faa'iidada lahayd khasaare badan buu ayuu geystaa dabka haddaynu si yaro kooban uga hadalno ama aynu soo koobno bal wuxuu dabku khatartiisu waxay tahay dabku waa ciidan ama waa cadow kugu soo fool leh oo imika dee adduunyada waxaad maqashay haddii laba meelood dagaal uu ka dhex socdo waxaa loo diraa ergo ergo oo ma diri kartid ma odhan kartid bal igala soo hadal wakhtigu ku imanaya ma ogid hubku sito ma ogid shan daqiiqo ilaa iyo saddex daqiiqinta ku dhexaysa ayuu gebigaagaba disaster ama yidhaahdaa kugu baabin wax aadan ka soo kabsan kuu geysan karaa dabku tusaalihiisa kood waa intaa waa ciidaan aadan ogeyn gooru ku imanayo aad iyo aad baad umahadsantay waa tusaale wanaagsan oon filayo inay dadku si fiican u fahmayaan cabdifataax axmed maxamed waa ganacsade suuqa wahayn ganacsatada ku ganacsadeynasaya marka hore ganacsadaa tahay muxuu ahaa xidhiirka adigiyo dabkeedi ka dhexeeya seed u fahamsani dabka
bismi illaahi araxmaan iraxiim runtii xidhiidhka annagiyo dabka naga dhexeeya wuxuu ahaa wax aanaanu aqoon badan u lahayn runtii dabkana maanu moodahayn sida wixii uu khasaarihii iyo dhibtii weynadeuna gaadhsiiyey runtii waxaad arkaysay annagoo dabka dadku ay wax waliba isdul saaraayeen aad arkaysay dallaayadihii iyo dhismihii iyo suuqii oo dhammaantoodba wada dabaysanoo aan wax khatara oo dabku leeyahay baa wax aananu ka qabin muxuu ahayey afkaarah amba fikirah waxaa kaloo aan runtii aad markaanu maqalo wacyigelinta iyo cid kasta oo leh muxuu ahay dabka iska hagaajiya ama dabka hala baneeyo ama hawsha hala qabto runtii waxaanu arkaynay wax ganacsigayga lidku ah oo aanu moodeynay inaan muxuu ahay qofkani uu ku socdo ganacsigayga una arkayno oon mar walbana ka howlgelayna sidii aan u joojin lahayn qofkaasi muxuu ahay dhibta wado annagoo xataa iska ilaalinayna inaanu shirkadaha layrka ee dab magaalada dabeeya iyo muxuu ahay xataa haddii waxaanu annagoo door bidayna in muxuu ahay waddadaa ay bannaanaato ama muxuu ahaye aanu ganacsigaa wax la yeelo ayaanu wax walba u xamilaynay marka fikir darradu waxa weeye ama aanu u joojinayna wax walba inaanu ganacsigayga wax walba ka horreysiinay laakiinse imika waxaanu baranay aqoon badan dabkaamaan lahayn khatartiisna maan ogeyn aad iyo aad baad mahadsantay siciid faarax xaashi nin aqoon-yahana mar hore wax ka qoray haddaan ku weydiiyo laba kun iyo labaatankii baad isdul taagtay badbaadada dabka markaa siciid haddaad yaro dul istaagtid maxaa kugu kalifay maxaad aragtay waan u mahad celinayaa fiyoda iyo howlwadanaadada khadar maxamed cakule xilligan wax ka qoray dabka waxyaabaha igu kalifay waxaa kamid ahaa markaan anigu xaggaa waddanka etobia wax kusoo baranay waxaa jiray mar walba markaad jaamacadda dhiganayso tusaale ahaan oo kale markaad baabuurta la socoto mar kasta waxaad arkaysaa iyada oo qalabkan badbaadada dabku uu meelba ku xidhan yahay dadku ay aada uga taxadarayaan dabka sometimes ay dhacda jaamacadahoo kale ina ardayda loo ogolaan kaaweedahoo kale oo sida looga taxadaro dee disasterku keenayo halkan markaan waddanka dib ugu soo noqonay ayaan u xaraanay suuqyadeennii iyo sida laydharku yihiin iyo guryaheenii oo aan dadku aada habeenkii dabka uga taxadirin laydharka iska bakteynin haddana baabuurteenni ayna wax safety lahayn aad maqalin kasta maqlayso labada arrin ee aad ku muhiimka ee markaan arka waxaa ka mid ahaa bahashan dabka baktiisa badbaadada iyo bahalka feres erka waa labada waxay ugu muhiimsanaa inu isticmaal inaan isticmaalin maalin walbana gaari baa dhacay dab baa dhacay laba gaari baa isku dhacay oo gubtay marka xilligaasaa igu kaliftay markaan arkay waxyaabaha jira iyo si dadku ugu wacyi gashaneen inaan wax ka qoro aad iyo aad baad mahadsan tahay siciid faarax caash warbaahintu waa indhaha iyo dhegaha bulshada kaalinta warbaahinta waxaan barnamijka ku casumay ridwaan caydiid akiid wareen ridwaan kusoo dhawo barnaamijka su-aasheeda waxay tahay ma ku muuqataa saxaafaddu doorka ay ku lahaan layd inay bulshada gaadhsiiso wacyi ama koritaan aqooneed oo la xidhiidha ama xog dabka iyo khatartiisa aad baad khadar u mahadsantay martida kalena waan u mahad celinayaa dhibaatada dabka ee ka dhacday hargeysa oo suuqa waahayn uu ku gubtay ayaa ahayd dhacdada ugu weynee somalilan intii ay soo noqotay xorriyaddeeda ay la kulantay warbaahintu qayb unbay ka tahay laakiin bilariska warbaahintu ku taagantahay bay kow ka tahay in ummadda la wacyigeliyo dhibaatada iman karta la baro way jirtaa warbaahin ka shaqaysay oo marar badan ka warantay laakiin sidii loo baahnaa warbaahintu ugamay howlgelin anoo u nisbaynaya in awdiniskooda ama dadka dhegaysta ay u badan yihiin dad aad siyaasadda u xiiseeya taana ay noqotay in warbaahintu ay dhinaca siyaasadda warkooda eegaano iminkana teknolojiyadaaba keentay iyo teknolojiyadan iyo internetka iyo barahan bulshada ayaa keenay daawashada ugu badan inay siyaasadda la xidhiidhaan markaa tiibaa keentay kaalin badanoo ay warbaahintu lahayd lama qaadan laakiin dad badan oo ku dadaalaana way jiraan inay ummadda la waacigeliyo ridwan waa mahadsantay aad baad mahadsantay waa kuu soo noqon doonaa waxaan doonayaa maxamedow matalan idinku shirkad baad leedihiin badbaadada dabka ee somalilan haddaad dadka u macnaysid horta bal dabkanow haddii imika haddaynu suuq ka hadalno haddaynu guri ka hadalno haddaynu dhismo soconaya ka hadalno meel walba dabkiisa carabka ruftay wuu jooga marka maxay tahay horta waxa uu u baahan yahay bal in dabka iyo badbaadadiisu maxay u baahan tahay dabka iyo badbaadadiisa kelmadda ugu habboon ee imanaysa waxa weeyaan inaad marka hore diyaar garowdo waa nin dagaal lagu soo qaadayo dagaalkaasina goortu ku dhacayo iyo goortu u imanayo haddaa doonto weligaa kugu dhici maayo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad diyaar u tahay ta keliya aad kaga badbaadaysa waa taa dabku soddon sakin oo keliya ayuu halka hoosena wuxuu ka gaari karaa boqol digri ilaa uu halka kore ee meeshuu dabkaa qabsanaya ka gaadho ilaa lix boqol toddoba boqol oo digri marka waad garanaysaa kuleelka ilaa toddoba boqol ee digri hadda waa soddon sakin oo ilbraqsi oo keliya shirkaddan markaan furayay way la yaabeelahay dadku war muxuu ku falayaa mukalaxsi kala yeesho ma wajaala ka fura bakhaar waxyaaba badan baa laygu lahaa maanta iyo maalin kasta dadku way soo baranayaan waxaan wuxuu yahay
adduunyada siduu sheegay inankan qoraalka ah gaarigaad wadato haddaanu hantii yarayday dibdamiska saarnayn ama aanay saarnayn maxaan ku yidhaahdaa ferris aidkii gargaarka degdega ma kaxayn kartid gaariga diyaarba looma aha waad ogeyd iminka iyadoo suuqii u aheena magaalada hargeysa wixii aad ogeed ay ka dhacday ayaa haddana bil ka hor dee tigjiga ay ay arrintaasi ay saamaysay oo dabkii ku dhacday weli tayna haysata waxa weeye khadarow halkii baynu taaganay weli maxamed haddaan ku weydiiyo iminka matalan dabku dhismuhu wuxuu u baahan yahay dabkii in la raaciyo sidoo kale gurigii marka la seexanayo wuxuu u baahan yahay xataa xadiiska nebiga alay sla slam waxaa in dabka oo shidan inaanay seexanin dadku habeenkii ka seexanin waa noloshiioo rasmi nabi maxamed alay sla slam ka daranayno laakiin haddana markaad xaggii dadka u soo noqotid xataa iyagoo moobiladii fiishashkii ku wada jira ama kaaweeda ku jiraan ayaa lagaga seexanaya meheradii waxaa laga yaabaa waa ay re yaryaro xataa awoodda dabka bal haddaad dadka yar taabatid waa runta khataraha marka ugu badan ay timaada waxa weeye waqtiga rabadaanka oo kale waa waxa khataraha ugu badan ee somalilan haystaana waa dhinaca korontada oo ay keenaan ama si qaabkii cilmiyan loo gelinaya dabka gurigii ama warshadii ama businesskii goobtii ganacsiga aan loo saamayn iyo qalabka la gelinayo lafteedu tayadeedu uu xun yahay oo cid kaantaroosha nin waliba wuxuu doono keen intaa doonta ku iibi sidaa doonta ka yeel waxaan waxaan filayaa inay tahay isdhegatir oo dadkii iska dhegatirayaan weliba aan dadka aqoonta dabka u leh aan ku eedeynayo kuwa aan aqoontan u lahayn markaan u sheegno waxaad moodaa inay aqbalaan laakiin dadkii waxbartay hadday siyaasiyiintii ahaan lahayd haddii dadkii dowladda ahaan lahayd haddii aad mooddo inay iska dhaga tirayaan looma dhaga luglaa
marka waxaan doonaya in cabdifataax kusoo laabto cabdifataax tusaale nool baad dadka ina dhegaysanaya uga sheekayn kartaa waxaad tahay ganacsade shan meherood kulaha suuqi waaheen bal haddaad in yar sawir ka bixiso daqiiqadihii sanad ka hor dabku rabadaanta rabadaanteedii habeenka u kacay
waxa weeye horta habeenkaa uu kacay runtii waxa ay ahayd markii muxuu ahay salaadda cishaay laga baxay baan filaynay ahayd markii aanu salaadda ka soo baxnay waxa uu dab ka kacay meel gudaha suuqa oo saribadda hilibka u dhow kadib ana intaan ka soo baxay masaajidkaan halkaa tegey waan soo egay markaan soo egay waxaan arkay holac iyo qiiq meesha ka kacaya kadib waxaan haddana ka war helay in dendemiska xagga showga ka soo jiro oo uu baktiinaya dabka marka waan ka soo dhaqaaqay waxaan arkay haddana dabkii oo buura buura ah oo aad mooddo inuu soo daba socdaba oo guryaha halkuu xagga hoose ka soo geli laha xagga saraba kaga imanaya kadib waxaan ugu imi meheraddeeda agteedii nin aanu ganacsado saaxiib ahaynoo meheradiisii halkaa dabka u kacay ahayd kadib waxaan ku yihi warniyow dee waa la helayaa waxani waa adduunyo waan ka taxsiyey runtii meheradde waxaan ku yihi warniyow ilaahay samiri baan kaa siiyo waxna waa adduunyo waa la helayaa markii aan shan iyo toban daqiiqo meheradaydii kale aan kusoo wareegayey ayaa haddana dhammaan meheradahaygii oo isku dhowaa gebigoodiiba meesha ay ka baxeen oo mid mid iyo isku gudbin si dabkuna wuxuu ku socday xawaare aad mooddo inuu muxuu ahay hadalka ka dheeraynayo marka runtii waxay ahayd maalin aan la qiyaasi karin waxay ahayd maalin dadku ganacsigii muddo soddon sano ku dhow ay soo yegleelayeen ee ay korinayeen ee meel walba ay iskaga keeneen inuu hal saac wax ka yar gebi ahaanba suuqii ku shufeelay meeshan uu kaga baxay haddaad aad baad ugu mahadsantay tusaalaha xusuusta leheedna la wadaagtay shantaada meherodoodba waad ku weyday haddaad imika bal hadda dadka yar tustid maxaa cashir ku jira maxaa maxaad sawir ka bixin karaysaa halista dabka ee fahma runtii waxaan hadal waxaan ka bixin karaa cashar waxa weeye waxaanu ka baranay waxyaabo fara badan oo runtii dhaqankayagii gebi ahaanba wax ka bedelay waa marka koowaad markii hore waxaanu aaminsanayn in dadku dariiqyada ay xidhaan oo muxuu ahaye xarkahana dariiqyada ay ku xidhaan iminkana waxaanu ka baranay in aanu guryaha ku ganacsano goobaha aanu ganacsiga guryaha ku ekeysiisano waxaa kaloonu ka baranay in khatarta dabkaanu ogaanay oo markii hore dab dabow maxaa tahay ismaan aqoon laakiinse qof kastaa iminka markuu qiiq meel ka bidhaamo isagaaba sare kacayo kaaga horeynaya markaa waxaanu ka baranay in xarkii leyrarkaanu iska hagaajinno inaanu leyrarka habeenkii iska baktiinno inaanu guryihii ku ganacsanno inaanu soo gebagabayno muxuu ahaye isdhexyaalkii iyo muxuu ahaye sidii aanu wax dabka iyo ganacsiga u kala tegaynay markaa iminka waxaanu ka baranay cashar weyn oo ballaaran aad baad mahadsantay siciid haddaan kusoo dhowaatid tusaale ahaan waxna waxay ku xidhan yihiin xeerar iyo hay-adaha dowladdoo dabagala ama fuliya waxna waa sida caadiga ah ee dadku u fikirayaan ma kuu muuqata haddaad wakti gelisay inay bulshada u baahan tahay inay garaad ahaan kortoy fahanto halista ama khatarta dabka
wallaahi khadarow anigu markaan qiyaaso dadku waxay dhahaan maxayn wixii dhacay wax ka baranay xilliga anigu aan arkaya ama wax ka qorayay iyo iyo maanta oo khatartii ugu weyneyda waa heen dhacday oo si dabiiciya u dhacdo ilaahay wax inagu tusay waxaad moodaa haddana weli wacyigii dadku inaynan aadka hor ugu qaasanayn waayo tusaale ahaan oo kale waxaa jira dee ganacsada qolada iibisa qalabka oo uu ka mid yahay ninka waraysiga noo jaaxan inaa xaj octobar waxaan is weydiinayna maxamed inteebay kor u kacday dhacdadaa kadib qalabka badbaadadu iibkiisu ya marka haddii berigii hore aan dadku isticmaali jirin dhacdadaa kadib dadku ma isticmaalaan iibkiisa kor moo kacay ama fahankiisa ama masoo dadka waxaad arkaysaa markaa kaalmahoo kale uu kale khatar badan yahay suuqyadoo kale waxaanu kaloo isweydiinaynaa statigalka ay sameeyaan hay-adan dadamisku intee ileg buu hoos u dhacay khatartaa weyni markay dhacday dabkii hoos mau dhaco dadkii wacyigoodii kor mau qaadmay haddii laakiin statikalkii uu sidii yahay waxaan leeyahay xisaabtii ay sidii tahay sanadkii haddii intaasoo dabdhici jireen haddana muddadaa sanad kadib ayna hoos u dhicin waxaanu arkayna inaan weli lagu wacyigashaneen waxaanu kaloo isweydiinaynaa iyadana tusaale ahaan oo kale waxaa jira waxyaaba ku saabsan shuruuc in lagu xaliyo waxyaaba ku saabsan in wacyigelin bulsho lagu xaliyo waxyaaba ku saabsan in madaxda iyo de wadanka ama dowladdu role model u noqoto alarm laga dhigo dadkii ganacsatada ahaa de ganacsato weyn ogta lacag baa la ururiyey waa lala dadaalay laakiin muhimadda waxa isweydiin leh dhacdadan oo kale ma soo noqon kartaa suuq kale iminka jira soo maha waaheen gobonimo gobonimo qaabka iminka ay u dhaqmaan ama qaabka qalabka badbaadada u isticmaalaan ama meheradooda markay xidhayaan tusaalahaan kale tusaalahan kaaso khadar ubaani jibcaabaa arrinkan u dhacay meheradu way xidhnaayeen laakiin waxaa taasi ina tusaysaa dhammaan dababka ama fiishashka ama waxaaso dhan way iska baxayeen okay haddaba ma isticmaalaan qalabkii badbaadada gobonimada iminka waayo ninkoodii iyo qaabkay uga taxadaraan waa sidee marka waxaad leedahay weli iyana xagga kale marka ganacsatadii waaheene dhibanaha noqotay laga yimaado mujtamacii kale weli weli muu korin xaggii khatartii
tasaanu qabaa ridwano haddaan isla si daba arrin muhiimahoo wuxuu soo qaatay siciid la xidhiidha sidee qaybaha kale ee bulshada lafdigooda noocyadii kala duwanaa uga faaidaysanaya haddaad nin suxufiya baa tahay haddaad eegtid markaa waxaa u baahan xeer ama sharci iyo waxaa u baahan in lagu fuliyo hay-ada dowladdu awaamiir qaadaan ama ay go-aana qaataan marka intaaba laga yimaado haddii lacag la ururiyey suuqi waaheena dib loo dhisayo meel fiicanna uu marayo xaggii kale ee khatarta ma jirtaa wax hal maalina la siiyey hawl la xidhiidha inay mujtamacu khatartaasi ka badbaadaan oon diiladda lagu saarin waaheen laakiin dunida kale ka baranayso ama soomaalida kale wallaahi khadarow marka xaqiiqda loo daadego taasi ma jirto dhacdadani markay dhacday waxay ahayd warbaahinta somalilan ka howlgasha mid dowladi maamusho iyo mid bareefadaba inay yeeshaan barnaamijyo lagu wacyigelinayo dadka dabka laguna barayo wacyigooda kor loo qaaday marka laga tegi waayo idaacadda radio hargeysa ayaa barnaamij ku leh muddo dheerna soo taxnaa oo fikriga aasaasba u ahaa ciidanka dibdamiska ee somalilan oo taliyahooda uu kasii dayn jiray dadkaa lagu bari jiray laakiin umay wacyigashaneen oo dadka waxay odhan jireen ninkan waxaanuu ka sheekeynaya halkuu ka iman jiray markii dhacdadii dhacday wixii laga baranayey warbaahintii roolkamay sii qaadan dunida waxaynu ognay haddaad la xidhiidho daawato la socoto barnaamijyo khaasaa jira oo afar iyo labaatanka saacadood ee instituushinadu ay soconayaan minido ka mida lagu soo celiyo dadka la tuso fariinta uu dabkani leeya ama la xasuusiyo waxbaa lagu baraa dabkaa looga digaa khatartiisaa loo sheega tii warbaahintu ma laha anuu difaacayn warbaahintu ma qabtaan inta badan siyaasad bay u leedahay laakiin weli waa hawl u taala in dadka ay kaalintoodii warbaahintu siiso qaybtii wacyigelinta ay waxbaraan waayo dhibaatada waaheen dhacday dhaqaalaha inagaga baxay hantidayn ku weynay wax ka yar ayaan ku badbaadin lahin hadan ka hortag samayn lahin aad baad mahadsan tahay maxamed xaji octobar waxay la xidhiidhaa su-aashani halkeebaa tallaabada koowaad laga qaadi karaa si looga badbaado khatarta dabka ma qalabka soo degayee leyrhkee waayradu ka mid yihiinba ma in xeerar la helo ogolayaashii sharci dejintu ay arrintan ka howlgalaanba ma inay dowladaha hoose iyo wasaaradda arrimaha guud u shaqayntan ka badan iyo howlaha guud qabtaa halkee isleeda waa laga laga dhaqaaqay
horta waxa weeyaan ta ugu muhiimsan waxa weeyaan qof waliba inuu xilka iska saaro ogaado guri kasta dab baa lagu shidaa maalin kasta dab baa gurigaaga lagu shidaa marka dabkaasi kii waxtarka ala inuu noqdo inuu qof kastaba xilka iska saaro ta labaad yes waxaa loo baahan yahay dhinacii sharciyadda inay timaado waxaa loo baahan yahay ganacsatadu dee inay xag ilaah iyo xag bani aadamka ka baqaano waxaan ay tayadan ay u keenayaan iyo qalabkan ay u keenayaan haddii electric noqoto iyo haddii wax kale noqotaba inay noqoto mid nolosha la janqaadayo guud ahaanna waxa weeyaan de wixii dhacay waa inaan wax ka barano tii aan anigu aaminsanahay inaan weli waxba laga baran oo waa tii inankan saaxiibkeeni siciid ii sheegayay uu lahaa dee percentageku ma kor buu u kacay may halkii baanu taaganahay annagu
ma jira macluumaad la idiin soo doonto oo ka waahan dhacay wax laga ogaanay ha laakiin waxaa jira in badan oo isjiidsiisa oo xagga lacagta ma garanayno waan ku mahadnaqaynaa dee hay-adaha nala shaqeeya si wanaagsan bay no- noola shaqeeyaan laakiin weli sharciyaddii dabka lama baas garayn laakiin maxamed xaji octoobar dadka xataa fahamsan laftooda dabka iyo dhibtu leeyahy ma laga yaabaa in mujtamaca shirkad ahaan qalabka aad iibinaysaan ama shirkadaha kaleba qalabka debdemiska ee la iibinaya qaali ku yahay ama dadku lacagaanay hayninoo idinku dee manaafacaadkiinu eegaysaan dee runtii waxaad taas waxaad ku garan kartaa markaad timaade aad eegto alaabtii een, qalabkan iibina waa laga yaabaa inuu dee qalabku qaali yahay oo alaabada kale la mid yahay I- een, horta wasaaradda maaliyaddu kaalin weyn bay ka qaadataa xaggii cashuur dhaafka oo kale faa'iidada laga helaa wayba wayba yar tahayba waayo waxaad ku garan kartaa dee een, inta qiimaha la saaro een, maba ahaba dee qiimo aan ahayn macquul waa wax qofku maaragtay uu iibsan karayo oo oo hal marna dee wixii uu uu ku qaadanayo ma wax joogto ah Eh, waad ka eegtaan dhinaca eh, bulshadu inay hesho shaygii ee idan faa'iidon ka eegin waa run een, hadal horaan kuweli baa jira oo aan ku lahaa een, dadku way la yaabi jireen oo ay lahaayeen war waxaan maxaad uga ganacsanaysaa marka anigu haddii aan doonayo inaan ganacsi iyo taajir noqdo businesskan baa maan galeene baqaaraan wajaalo ka fura lahaa cabdixaw haddaan eh, si gaara ku weydiiyo walaal eh, su-aashii la xidhay ma soo kabatay ganacsatadii sanad kadib suuqii waahaan dhismaa ka socda oo bilowday markaynu dhinaca dabka ka nimaadno dhinacii nolosha u nimaadno ganacsatadii sanad kadib xaggay ku dameen ma ka soo kabteen mise weli maba- ma way baabeen Een, runtii waxa weeye een, ganacsatadii ku ganacsanaysay suuqaa dhibtu ka dhacday waaheen een, waxaa la odhan karaa dhammaantood een, inta u badani way dib ayay ganacsiga ugu dhex jiraan waxaanay u kala guureen oo ay ku kala jiraan goobahan loo cayimay ee iminka suuqyada kale ay ka bilaabmeen ee muxuu ahayey een, ku teedsan suuqa waaheen iyo qaarkood oo suuqyo fara badan oo iminka aan hore u jiri jirin dib u ca- u bilaabay oo suuqyo kalea ka bilaabmay magaalada hargeysa Een, dadkiina way ganacsigana wuu socdaa hawshina way socotaa laakiinse suuqa inuu dhaqaaqo oo suuqii weynaa ee looga iman jiray in geeska africa ee waaheen ee wax weliba ay yaaleen ganacsatadu imika waxa weye waxay sii wadaa waa inay noloshii ganac astaantii ganacsiga noloshii bay gacanta kusii haysaa laakiinse ganacsigii weynaa ee laga dukaansan jiray ee gobollada looga iman jiray ee suuqii weynaa nin waliba wuxuu sugayaa dhismaha suuqu marka uu dhammaado ayuu kolley kaasi u dabran yahay kaasaanay sugayaan inay hawshii dhamaystirkeedu ka dhaco insha allah marka xaggaa niyaddiina way fiicanta aad iyo aad aad iyo aad maasha allah tabaarak allah hawsha si fiican bay u socotaa qof suuqa ka baxayna ma jiro ha- dhismina wuu socdaa suuqii suuq ka fiican oo ka qurux badan oo ka wanaagsanna waanu rajaynaa waan sugaynaa oo weliba kii kasii ballaaran insha allahu tacaala Aan- aan aad baad mahadsantay eh, cabdi- Eh, waxaan doonayaa eh, sicid halkee kuu muuqata adiga tallaabooyinka la bilaabi kara badbaadadii dabka ma wixii soo degayaba ma ganacsatada ma xeerarka in la dejiya ma fulintiiba ma maayaradii iyo golayaasha deegaanada ee magaalooyinka waaweynba Een, khadar horta sh- een, hawshan waa hawl la wada leeyahay hawl wadareed Een, sidii dabku markuu dhacay waxaad moodaan cidna lagu canaanan sidan oo kale marka een, mas-uuliyadda cid walba ay qabsanaysanaa dee waxay fiican tahay inaan iminka laysku canaanto wax layska weydiiyo ama cid walba mas-uuliyaddeeda qabsato Een, maxamed waan ku raacsanahay waa kolley hay-ad baa la sameeyey beri dhowto xeerna waa la sameeyey xeerkii kolley inkastuna mala la baaskarayn standards iyo heris buu sheegaya qaabka badbaadada iyo shirkaduhu waxay keenayaan iyo qolada leyrhka bixisa iyo xadhkahooda iyo qaybta marka dabka waxyaaba badan baa keena oo ama ha noqdo electric ha noqdo ama ha noqdo dabkan guriga inooga baxaya ama ha noqdo kii gaastahaa marka een, safety-ga marka xagga dhismayaasho kale dul waxay door ku leedahay dowladaha hoose oo kale meherada ganacsiga markay siinaya boorka lacag bay ka qaadaan cashuuro kale soo maaha dee qalabkii badbaadada maleeyaha meherada lacagta inta dhal la dhigayaa qalabkii badbaadada ee dabka horta maleeyahay baa iyadana kornishaga inay ku jirtaa dee shuruudaha marka waa wax yaroo simbol oo nidaamka waa la isku qof waliba inuu doorkiisa qaato dee qof waliba doorkiisa qaato inuu qof waliba doorkiisa dowladana doorkeeda qaato shacabka doorkiisa qaato dowladaha hoose doorkeeda qaataan saxaafadda doorkeeda qaato laakiin shuruuc ahaan lagu xaliyana waxbay u baahan tahay aad baad mahadsantay siciid kelmad buu soo dabkii la xidhiidha xagga gaasta marka hore kii kale aada uga hadlaynay ridwan dhowaana qoys xildhibaano ayaa ku waxyeeloobay oo gaastaasi ku qaraxday dabkaa gaasa maxaad isleedahay macluumaad waa laga hayaa dhibteedu say tahay khadarow wallaahi howl fududaynunbay dadkeennu u galaano iyagoo dhuxushii kharashkeedii iyo hawshii ka cararaya ayuunbay gaasta shidistiisa galaan dumarkii iyo caruurtiibaa ugu badan oo gurigii joogta awaras ma helaan dabkan sidii loo ha dabkan sidii loo isticmaalayay haantan iyo khatartay keenaysay mararkay munaasabtay iyo markay lowdo waxay ka dhacaysay iyo haddii ay dhacdaba sidii lagu taxadirayay intooda badan aqoon ku filan ma helaanoo dadkeennii weli uma baraarugsana tan kalaa timi leyrhkan shirkaduhu ay bixiyaanee magaalooyinka shida waxaad arkaysaa isxambaar badan inuu saaran yaho wadooyinka ay iswada dul taxan yihiin khatarta ugu badan xiliyada roob ka keenaan xadhig dab oo go-ayoo danamaysmay dab ka dhaca taa lafteeda waxaad moodaa inaan aad waxba looga baranoo waaheen iyo businesskii guryihiiunbaan noqotoun diiradda halkaynu saarayno laakiin magaalada dhexmarkeedii oo xiliyada roobka waxaad arkaysaa ciidamada dadamiska iyo dowladaha hoose dadka uga digaya biraha leyrhka inay ka durkaanoo roobabka ay silaaliyaanoo weli taa aad waxba loogama qaban shirkadahaasoo doodan aan uga faaidaysanaya in shirkadaha leyrhka ee somalilan ka howlgala ay dabkooda wax ka bartaan xadhkahooda dadkana ay ka nidaamiyaan sidana khatartu inoogu fara badan oo dadkeena aanay waxyeello uga soo gaadhin dhibta uu dabkani leeyahy oo dadkeenu aada ugu baraarugsanayn waad mahadsantay ridwan qodob muhiimaad soo qaatay ganacsada cabdita haddaan xaggaaga usoo noqdo suuq baad ku ganacsanayseen ood joogtaa maalin walba aragtaa khatar intee leeg bay waayiradan aan nidaamsanaynay ku hayaan bulshada ka adeeganaysa suuqa ama kuwa ku ganacsanayaba
walaal waxay ku hayaan runtii dabab dabdabka oo dhan saddexa dab imika aad sheegteen saddexdaba khatar bay ku hay hadday ta gaaska tahay iyo hadday dabka caadiga dhuxusha noola ay tahay iyo hadday waayirada tahay iyadoo weliba aad arkayso waayiradu khatarta u fara badan inay ku hayaan suuqa waaheen iyadood arkayso in shirkaduhu ama dadka ka ganacsada leyrhku ay gelinayaan meel aan ku munaasib ahayn inay u tallaalayaan amba miis yar oo waddo yaalla inay ku tallaalayaan muxuu ahayey leyrhkii kadibna uu roobki da-ayo halkaana uu muxuu ahay dhib fara badan uu ka keeni karo waxaa kaloo iyaduna jirta inay suuqa ku yaalaan meherado fara badan ay ku holi jireen oo maqaaxyahan muxuu ahaye saamiliilkaa habeenkii lagu soo jeedo markaa sigaarka uu shitay inuu bacaha iyo miisaskaa didan ku tuuran waa khatar dhici karta waxaa kaloo iyaduna dhib kale ah in hoteello fara badan ay ku yaalaan iyaguna ay muxuu ahaye dabka ay dhalin karaan oo khatar ay keeni karaan markaa runtii dhib fara badan oo dababka ah ayaa ka jirta suuqa waxaanu u baahan yahay runtii wacyigelin aada iyo aada u ballaarhan oo aan wacyigelin qura ku ekaane laakiinse amaawirin laga soo saaro iyo xukunno ayaa qurux badan aad baad mahadsantay cabdifitaax kelmad maxamedow lasoo qaaday baa muhiima iminka waayirada magaalada haddaad geshid ama magaalooyinka waaweyn haddaad geshid waayiradii dabka siday sida ay yihiin ma is odhanaysid waa waayir dab sida waayo dabkii markaad sheegaysa inuu cadow yahy sidii looga digtoonaan karo laakiin sida ay isu dhex yaalaan roobku markuu doomi karo ridwaan iyo siciid iyo cabdifatax waa ka hadleen haddaad maadaama adigu leedihiin kambani la xidhiidha arrimihii qalabkii dabka ma la jooga xilligii somalilan go-aamo ka qaadan lahayd qaabkan waayirada iyo habkan isku dhex daadsan iyo khatarta ka iman karta dabka haa waa la joogaa runtiina dunida kale waynu ka dambaynaayo aada iyo aad baynu uga dambaynaa waxaana filayaa in dee wax laga baran karo maalin walba geerida dhacaysa weliba caruurtoo badan la odhanayo laba ilmood baa ku dhintay guri baabkii korkii lagaga xidhay marka waa khatar jirta iminka maalintii dhaweyto gaasta way fiican tahay oo dee deegaankiibay hagaajinaysaa waa natural gas oo dhirta la goynayo ayay ayaa lagu badbaadaa laakiin gaas soo qaado aanan aqoon u lahayn tuubo shooladii ha u dhaxayso oo wax lagu karsado iyadoo aan qofku garanayn khatarteedii meeshii laga damaynayay haddii khatar timaado oo aanu lahayn ammaan lagu joojiyo sideebaa lagu baktiyaa dad badan maxamed waxay isweydiinayaan matalan iminka haddii aanu gurigayga gaasi soo qaado keeno dabeetana reerkii qoyskii iyo xaaskii aan tuso haddii halkaa ka xidha halkaana ka fura deedna waxaa laga yaabaa inay samaysayba dabac oo intay lingaxeedu dabcay deetana ay ku jirto maqsinka ama jikadii deetana ay qofkii soo galay shido iyadoo ku xidhan ma jiraa wax lagu ogaan karaya ha waxaa jira qalab yaroo kuu sheegaya kuu digaya oo haddii uu gaasku soo baxdo oo dee waa waa qadar ilaah weeyaan waa run laakiin dee xildhibaankii iyo gabadhiisii ku dhimatay waxaa badbaadin karaya oo keliya qalab yaroo aan soddon doolar ka badnayn gebigiisuba oo qiiqa kuu sheegaya siduu midna qiiqa u sheegayo kana gaastii guriga ku baxday ayuu kuu sheegaya qaylu bilaabaya qaylada gurigaa lagu xidhaya gaasta korkiisa lagu xidhaya waana muhiim waana qasab guri dhismo adduunyadan aynu ku nool lahay laba kun iyo saddex iyo labaatan ka maraysa adduunyadan ma jirto gaas baan soo qaadanaya waan iska shidanaya meel adduunkan laga isticmaala ma jirto oo aan dhul soomaaliyeed ahayn
xagga dhismaha ku noqono matalan iminka waa heen dhisma ka socda dib baa loo wadaa dhismo wanaagsan oo naqshadii ay dowladdu soo dejisaya haddaan ku weydiiyo xagga dabka ma sidii hore uunba dhismaha guri walba leyrku raacaya mise si ka duwanoo casriya loo samayn karaya jiri horta kolley dee waddooyinkii la baneey laakiin waxa weeyaan dhisme sharciya buu leeyahay oo oo oo standard international standard baa jira marka la dhisayo oo xagga dabkii inuu ammaan ahaado xagga dhulkariirkii inuu ammaan ahaado xagga hilaacii inuu ammaan ahaado xaggii socodkii iyo dee qofku haddii wax dhacaanba khatara timaado dadku ay si nabadgelyaa uga bixi karayaan laakiin waxaad moodaa maadaama iiddii soo dhowdahay in xitaa tiyaatarkii agteedii oo kale sidii oo kale dadkii ay iskugu boqsan yihiin oo waa heen kale meeshii ka bilaabantay suuqii gobonimo oo kale aan weli oo dee lamid ahaa suuqa waaheena inuu halkiisi taagan yahay laakiin taasoo kale soomaalida waxaad moodaa dhulka soomaalida magaalooyinka soomaalida oo dhan inta badan waxaad moodaa inay sahashigaa dabka dhaqan isaga leeyihiin waa run oo dee horta waxaad jirtaa ilaahay bayn u nafsaynaa waxa xun oo dhan hadduu halkaa maanta gaari ku dhaco waxaa la odhanayaa shil baa halkaa ka dhacay laakiin shilkii muxuu dhacay gaariguma taayiro xun buu lahaa gaariguma blabreg buu ahaa gaariguma darawal xun baa waday markaa taa in laga baraarugo oo ay tahay dee haddaad doonaysa inaad jannada gasho waa inaad u shaqaysataa haddaad doonaysa inaad badbaado dee waa inaad adigu sidii aad ku badbaadaysay yeeshaa ninka cad ee wax bartay ama new york jooga ama artsaba jooga muxuu dabka uga badbaadayaa dee wuu u diyaar garoobay lakiin aniga haddaan idhahdo wixii igu dhacay baa igu dhacaya suuqii waa heen iminka dhismahan intaa usoo noqdo ma garanayo dhinaca dowladda oo ay sameeyeen shirkado ajaanibi shirkadii sudaantu ay samaysay qalabkii dabdamisku wuu raacsan yahay lamana bilaabin talooyin waana laga weydiiyey waanu ku jirnay ciidanka dabdamisku way joogeen goobihii wax lagu sameynayay waxaanan ku encourage garaynaya ama kula talinaya imikay tahay maanta wax laga qabto inaan waahayn dambe oo dabii dhicin aad baad maadsantaye gabagabadii barnaamijkeenu kusoo dhownay taladii iyo xalkii bayn doonayna inaynu dul marno aan uguba soo horreysiiye maxamed maxaad u aragtaa somalia waxay tahay se xeegana xeega u noqoto hilkana u nabadgalaan si ganacsigii iyo dadkii shaqaysay inay u shaqaystaan dabkiina bulshadu uga badbaado maxaad odhan lahayd kow iyo laba talo waxaan anigu kula talin lahaa oo aan naftayda iyo idinka iyo inta hawada inaga dhegaysanaysaba weliba dee dadkeenna ah ee soomaalida ah kula talinaya in khatar maxaa la odhan jiray biyo intaanay ku iman baa layska moosaa in khatartan dabku ma aha waa khatar soo noqnoqon doonta maanta haddaanay aanay ka dhicin hargeyso oo sanadkii hore ka dhacday waxaa laga yaabaa inay magaalo kale oo dhulka soomaalida ay ka dhacdo oo ay suuqii bakaara waa kii maalintii gubtay jigjiga weyn ogeyn hargeysa weyba wanagan kaba hadlayna dee inaynu ka faa'iidaysano oo ayaynan mar labaad inagu dhicin oo aynan cid eersan aynu ka diyaar garowno aad baad mahadsantay cabdisaaxow talada haddaad soo ururiso
walaal waxaa ii muuqanaya mar haddii kolley waxaanu jecelnahay haddii aanu ganacsatada nahay inaan laysku kaayadayn oo dadka muxuu marka ganacsanayaan aan laysku halayn laakiinse la bilaabo inay dowladda ay ka shaqayso iyo maadaama wadanka amniga waddanka ay mas-uul ka tahay iyo dalkaba inay dadkaa ku xukunto sidii ay u keensan lahaayeen meherad walba aan sida haan laga waayeen layskuna nidaamin lahaa haamahaan lagu xukumi lahaa annaguna aanu talada qaadan lahayn aad iyo aad baad mahadsantay siciid faarax kusoo dhowow talada mid iyo laba haddaad abaarto
khadiro aad baad mahadsan tahay talada waxaan anigu soo jeedin lahaa tala ku socota ganacsatada iyo tala ku socota hooyooyinka iyo guryaha iyo tala ku socota dowladda iyo ciddii maamulka ee markaa xagga guryaha ama dee inta ugu badna way ka dhacaan khataraha dabka marka iyagana waxaan talaalo soo jeedin lahaa xiliyada aynaan dabka isticmaalayn keliya inaanu iska dabino baalahan daba qaybisooyinka habeenkan shaashirada isagoo baxaya laga seexan sokidadan gidaarada layska baktiyo sidii qolada miyiguba dabka habeenka isaga baktiise dee sunaha laysaga wada baktiyo guriga gulubka yara isticmaalaysa mooyaane inaad ka taxadirto meheradahana si sileg markaa qalabkan habeenkii marka meherada la rawaxaya si fiican isaga baktiyaan waxaan kaloo soo jeedin lahaa shirkadahan constructionka dhismaha iyo dadka guryaha dhisanaya dadka meheradaha ganacsiga maxaa furanaya iyo guryaheenaba de inay gaar ahaan kaalmaha shidaalka inay qalabka badbaadada dabka inay isticmaalaan taxadirka waxaa kaloo usoo jeedin lahaa xagga dowladda iyo maamulka siyaasad ahaan in lagu xaliyo wacyi ahaan in lagu xaliyo arrimahan in soo noqnoqdo mar walba wacyigeeni dadka waynu arkaynaa waxaanan soo jeedin lahaa tusaale ahaan oo kale in mashruuc program wacyigelin dhinaca socda inta dadku waxaa fahmayaan tusaale ahaan oo kale waxaa jira maayirkeena wuxuu soo maalinta lahada qashinka soo ma tusaale ahaan oo kale khamiistoo kale maalintaasoo kalo wacyigelinta ah ama dabka taxadirkiisa la sameeyo nadaam ahaan iyo shuruuc ahaan siyaasad ahaanna wax lagu saxo aad baad mahadsantahay ugu dambeyn aad baad mahadsan tahay ridwaano talada haddaad soo koobtay adiguna
waxaan tale kusoo jeedin lahaa horta kow sharkadaha ka ganacsada dabka inay kaalin badan siiyaan sidii khatartan ay u yareyn lahaayeenoo magaalo dhan oo dhamac ku dul fadhida ayaynu nahayo sidii looga tacadiri lahaa xeerar iyo qawaaniin dadka lagu fuliyo oo lagu go-aan qaato oo xaqiiqadaan iyo warbaahintoo doorkeeda qaadata oo dadkan wax barta una sheegta khatarta uu dabku leeyahay sida looga badbaadi karo iyo guud ahaan qof kasta kaalintii uu ku lahaa inuu si hagar la-aana oo mutadawacnimoa dadka u gaadhsiiyo dabkan inaanu khatartiisu inagu soo noqon dad iyo dhibaataiyo ganacsiyo dhaqaalaba aanu dalkeenna waxyeelin oo loo wada guntado in meel looga soo wada jeesto sidii looga meerdhalin lahaa in dadka khatarta dabka looga badbaadiyo bulshadeena waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka waxa uu ku saabsanaa oo aannu kaga hadlaynay toddobaadkan khatarta dabka iyo somalilan waxaana barnaamijka marti igu ahaa oo igala qaybgelayey wariye ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a suxufiyiinta somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa ganacsade cabdifataax maxamed axmed oo ka mid a ganacsatadii suuqa waaheen oo ilaa iyo shan meheroodood ku lahaa waxaa kale oo barnaamijka igala qaybgelayey aqoon-yahaan siciid faarax xaashi iyo ugu dambayn mulkilaha shirkadda badbaadada dabka ee somalilan maxamed xaaji oktoobar dhammaantiin aad iyo aad ayaad wakhtigiinna ugu mahadsan tihiin dhegaystayaal tan iyo kulan dambe intaynu barnaamijkan mid la mida iskugu iman doonno waa anigoo khadar maxamed cakuulaah oo barnaamijka isku soo dubariday halkanna idinkala socodsiinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo rabadaan mubaarig
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamed cakule oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka dhegeystayaal markana waxaan markaasi kusoo dhowaataan hadna qodobadeenii wararka ugu waaweynaa maanta wadamada carabta ayaa maanta isugu tegay magaalada jidda si ay uga wada hadlaan soo afjaridda muddada dheer ay syriya ku jirtay cidlada diblomaasiyadeed xilli uu isbedelayo xiriirka gobolka kadib heshiiskii sacuudiga iiraan ay dib ugu nooleeyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan lixda dal ee golaha iskaashiga khaliijka ee baxreyn cumaan qatar sacuudi carabiya imaaraadka iyo kuweyt oo lagu daray masar ciraaq iyo urdun ayaa isugu tegay shirka oo sacuudiga uu ku baaqay mas-uuliyiinta ayaa ka xaajoonaya sidii loo soo gebagabayn lahaa go-doominta syriya iyo inay dib ugu soo celiyaan ururka jaamacadda carabta oo ay ka xanibeen kadib markii dowladda bashaar al asad ay qaaday howlgallo ka dhiig badan uu ku daatay oo ka dhan ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay ku guuleysatay tijaabada gantaalka balastiga ah ee qaaradaha isaga kala goosho ee shidaalka ku shaqeeya iyadoo ku tilmaantay horumar weyn oo ay ka sameysay awoodeeda weerarcelinta nukliyeerka pyongyang oo cambaaraysay dholotus ay wadajir u sameynayeen maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta sii daysay muuqaal uu ku jiro hogaamiyaha dalkaasi kim jong un oo hagaya tijaabada gantaalada isagoo dhoola caddeeyey markii loo sheegay in lagu guulaystay gantaalka i c b m ee shidaalka adag ku shaqeeya ayaa la sheegay in kuuriyada waqooyi ee uga gol leedahay inay kaga hortagto weerarada nukliyeerka ee iyada ka dhanka ah saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaana khamiistii sheegay in dariskooda pyongyang ay tuurtay gantaallo halis ah oo dheereeya oo balastig ah taas oo kicisay xiisadda gobolka dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
nabi ammaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo